الحمd لله ثناء لله ثم الصلاaة والسلام على رسuuل اللhi صلى الله عليه وسلم اللهma أkرجna min ظلماaت الوهم وأkرمna بنور الفهم وافتح عlyna بمعرفة العلم وxسن أخلاaqna بالحلم وسهل lna أbواب فضلك وانشر عlyna min khزائن رحمتk ya أرحم الراحمين وبعلمna minه ma جهلna وذkرna minه ma نصيna بفضلka وجودka ومنka ya لطيف xadiidka lixaad can abi cabdillaahi waxaa laga wariyey annucmaan ibni bashiirin magaciisa waxaa la yidhahdaa annucmaan ibnu bashiir radia allaahu tacaala canhumaa isaga iyo aabbihiisba ilaahay raalli ha ka noqde nucmaankan markau dhashay hooyadiis baa nebiga u geysay calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu yidhi xabad timiri la kaalaya waa la keenay nebigaa timirtii calaliyey markuu jilciyey oo ay dhacaan noqotay baa dhacaankii nebiga afkiisa ku jiray ayuu nebigu wuxuu geliyey wiilkan yar oo dhashay afkiisa ilmuhu markuu dhasho waxaa fiican waxa koowaad oo uurkiisa gaaraya calooshiisa inay noqdaan wax macaan si hadhowtii dabeecaddiisu u macaanaato dabeecad macaan ilmuhu markuu dhasho waxaa fiican qof wanaagsan in loo geeyo sow uguna duceeyo magac wanaagsanna ugu bixiyo nebigay u keeni jireen calayhi salaatu salaam saxaabadu nucmaankan waxaa ku garan kadhaan waa ninkii yidhi nebi allaw sidaan kuu salaanno waa naqaanaaye sidee baan kuugu sallinaa salligaada see kuugu sallinaa saxaabigii su-aashaa keenay weeyaan radia allaahu canhu nebigu intuu magaalada madiine galay waxaa la yidhi wiilkii ilmihii koowaad oo u dhashay weeyaan ansaar laakiin nebigu wuxuu dhintay isagoo wiilkan da'diisu ya dhahay siddeed sano iyo meelahaas uu jiro ayuu dhintay nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo yarba markaa axaadiidta bartay waa kan inoo warinaya hadda caawo intuu qaan gaaray kabacdi buu laakiin dadka baray oo u sheegay meesha kuufa la yidhaahdo ayuu mar loo dhiibay meesha dimishq iyo ximse iyo magaalooyinkaasoo dhanna qadaheeda iyo xukunkeeda u qabtay dadka aada khudbada u yaqaan ayuu ahaan jiray baa la yidhi saxaabigan boqol iyo afar iyo toban xadiid ayuu wariyey waqutila kiila bay yidhi waxaa loo dilay qaab shirqoola markii la dilayey saxaabigan qolaa shirqool bay u dileen nabigaana sii sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu ma garanaysaa shahiidnimo ku dhiman doono saxaabiga noocaasa weeyaan qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuulallaahi baan maqlay sala allahu aleyh wasalam macnaha qowla rasuulillaahi rasuulka hadalkiisi baan maqlay lo nebigu waa daata meel maalan joogta weeye hebel baan maqlay markaad leedahay ama rasuulkaan maqlay dee hebel ama rasuulku waa qofka halkaan fadhiya ma ogta qofka lama maqli karo laakiin qofka codkiisaa la maqli karaa soo ma rasuulallaahi baan maqlay qowla rasuulillaahi baan maqlay rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam hadalkiisa ayaan maqlay yaquulu xaaluu nebigu leeyahay ina alxalaala xalaash bayinun waa iska cadi xalaal waa wax iska cad weeyaan xalaalnimadiisu waxaysan qarsoonayn weeye imaamu shaafici iyo imaamu maalig iyo waxay leeyihiin xalaal waxa weeyaan wix allaale wixii daliilowsan ku soo aroorin xaaraam noqoshadiis wax kastoo aan xaaraan lagu sheegin xalaal oo see xalaal ku yahay ama deliil baa xalaalnimadiisa sheegay ama deliilba kuma soo aroorin xalaal inuu yahay iyo inuu xaaraam yahay midnaba waaye ina alxalaala bayin wa ina alxaraama xaaraamkuna bayinun waa cadi isaguna waa iska daahir wax xaaraamtaa wax qarsoon maa waaye waa wixii ilaahay caddeeyey ama rasuulku caddeeyey ama muslimiintu ku ijmaaceen xaaraam ahaanshihiis kaasna waa xaaraam marka waxyaalaha sharcigu diiday waxaa loo diidayaa fasaad daahira baa qaarkood wataa sida waxyaalaha muskiraadkaayo dadka waalinaya ama fasaad daahira maahae fasaad qarsoon sida zinada oo kale qofkii xumaantaas sameeye isla markiiba fasaad muuqda adigu dee kaagama muuqda laakiin waa fasaad hoose oo xun ayaa qofkii ma garanaysaa ka imaanaya oo ku dhaca waxaa la leeyahay waxyaalaha dee la diidan yahay waxaa ka mid ah oo xaaraamta ah waxaan hilibkooda la cunin ama waxa kuwa majuusa ay dabka caabudo ay gowracaan ya waxyaalaha kaloo aan la ogolayn oo kaa xaaraamtaa waxaa ka mid ah dhaci iyo xadiddii caqdigii faasidka ahaa waxyaalahan mucaadaadka beecaan hadda iska mucaadaadka qabuul iyo jaab male waa laga fiican yahi siiqala'aanta inkastoo dadka qaar leeyihiin wax kastoo beecayo waxaasay dadka caadadooda ku dareedhay beeca layskaga ictibaariy qolanay leeyihin waxyaalaha muxaaqaraadkaayo yaryar oo liita dhib ma laha xabad kimis iyo rooti iyo shaaha iyo haddaa gadanayso shaahay kan lacagtii baa meesha saadhay bes intaas saasuu kaaga gadan yahay ma iga siisay iyo waa kaa siisay iyo waxba uma baana bay leeyihiin culimmada qaarna waxay leeyihin maya wax kastoo aa gadanaysid waa in qabuul iyo ijaab la helo a heelaha noocaas oo kalea wax kasta oo xaaraama imaamu hazaali wuxuu yidhi imaamu hazaali waa garanaysaan soo maha moxamed binu moxamed binu moxamed sheikh la dhihi jiray wax kasta oo xujatullah bale xujatulislaam wax kasta oo xaaraama waa khabiif laakiin qaarba qaar buu ka xun yihi waa sii kala xun yihiin macnaha masalan qof baa waxoog ku qaatay qof faqiirow dhacay qof saalixoo buu dhacay agoon buu dhacay dhacaasi waa ka xun yahay dhac loo geystay qof xoolo leh ama faasiqa ama xoog leh wax iska celin kara kan faqiirkaa iyo kan liita iyo dhaca la dhacay waa ka sii daran yahay macnaha waa ka sii xun yahay dhac kuwa kale loo geysta dhac oo dhanna lama oggola laakiin dhacaasii kala xun soo ma saasoo kale lagu leeyay in alxalaala bayin wa in alxaraama bayin wa baynahumaa xalaal iyo xaaraam dhexdooda umuurun umuur baa umuurtaasoo mushtabihaatun isshabbahaysa oo xalaalnimo aan ku caddayn xaaraamnimona aan ku caddayn mushtabihaat isku egeg dadka qaar ba iska dhex gelaysa taasoo laa yaclamuhunna umuurtaasoo uusan ogayn kasiirun in badan oo minannaasi dadka ka mid a xalaal iyo xaaraan waxay tahay aysan garanayn ee yaa og marka dee kasiir baan ogayne yaa og marka qaliil inta badan baan ogayn laakiin yaa garan kara inta qaliilkaayoo yar qaliil min annaas baa ogaan kara ilaa kasiir baa ka fahamta moogta in badanoo dadkaa baan ogayn markaa in yar baa ogaan kadha weeye intaa yar waa qoladee marka waa culimmada alraasikhuuna fi lcilmi cilmiga ku xidida bixisay culimmadaa weeyaan aqoonta leh diinta a iska un culimmada maaha un khamiis iyo koofiyad iyo kitaab inaa wadato keliya culimmada dee hadda qof kastaa diintay rabaa inuu ka jawaabo a kuwa oo ma garanaysa ama culimaha baanba hadda dee culimaba u suuban waxa weeye cilmigu waa cilmiga weliba dee qofku ku rusuukay weeyaan meel uu ka gaaray qoladaa un baa garan kadhaa lagu leeyahy faman ittaqaa marka qofkii ka dhowrsada oo iska ilaaliya ashubuhaati waxyaalaha shubuhaadkaah oo mushtabihaadkaah faqad istabra'a qofkaasi wuxuu u berin noqday lidiinihi diintiisii iyo wa cirdihi nasabkiis qofkii shubahaadkiibuu iska ilaaliyey qofkaasi faqad istabra'a wixii xalaal iyo xaaraam midnaan ku caddayn buu faraha ka qaado istabra'a qofkaasi wuxuu u beri noqday bimacnaa xasala albaraa'a beri ahaanshoba wuxuu u soo xasiliyey lidiinihi diintiisa oo diintiisa nusqaan soo gaari mayso la dhihi maayo qofkaani diintiisabuu meel kaga dhacay ilaa wixiiba shubahaadkii waa iska ilaaliy wa cirdihi cirdigiisina waa beri noqosha u xasiliyadoo sharaftiisii iyo nasabkiisii wax laga sheegi mayo halkaasoo taagnaa iyo waxaasoo cunaa iyo waxaasoo sameeyaa iyo waxaasoo isticmaalaa iyo la dhihi mayo ilaa waxaanoo dhan baba iska daay shubahaadkaa kii kalena wuxuu dhahayaa aayadii iyo xadiid ma u haysaa waxaana ama magaranaysaa yaa sheegay wixiibu iska cunaya hadduu doono culimmadu ama ay leeyihiin waa xalaal iyo waa xaraam la isku hayo ama magaranaysaa shubahaada waxaaso dhan waa inaa iska dayso haddaad rabtid nasabkaada iyo cirdigaada iyo diintaada inaan nuqsaani soo gaarin dadkii baa ku dacninaya waxaasuu cunaa waxaasuu cabbaa waka waxbaa ku soo gaaraya gacaamadii baa xataa dhahaysa warkaasi wadaadna maaha waxaasaa lagu arka isagoo cunaya ama cabbaya ama samaynaya waa inuu iska ilaaliya marka waay cirdiga inaa ilaashati baa loo baahan yahay xataa waxaa la gaadhsiiyey si aan dadku kuugu dhicin salaadda adoo ku jira haddii qofkii weysadu ka budho ama salaaddii oo la rabo in la aqimo baa weysadii ka budho shareecadu waxaa lagu leeyahay qofkaas si aan cirdigiisa iyo wax looga sheegin sanka ha qabto isagoo sanka qabtay salaadda ha ka baxo ilaa weysadii waa ka budho salaad ma jidhe markaa ha soo weysayso dee saa ha ku baxo haddau sow salaaddii ama u tujinaya ama u tukanaya iska baxo war dee ninkaani malaha amaba weyse qabin baa leeya waxbaa laga sheegaya o muxuu salaadda u soo aadayso aan weyse qabin waa lagu dhacaya waxbaa laga sheegaya sanka waa inuu qabto sanqabadkan maxaa ka faa'iidaa wuxuu iska dhigayaa qof goror iyo wax ka yimaadeen oo sanka soo hayaanoo maaragtay sanka inta qabtay wax soo haya darteed raba inuu meesha ka baxo masaajidka iyo ka ilaaliya najaasada ee waxa haa ninkii war maxaawaxaa la moodaya xanuun iyo xun inay qabteen goror iyo waxa waxaa la diidayaa cirdigiisa iyo nasabkiisa in lagu dhaco la yidhaahdo ilaa ninkaan isoo aan weysaysanba waxaan sameeyaa iyo wax la mid naftaada inaa ilaalisi baa la rabaa waxaa lagu leeyahy meelaha tuhmooyinka iyo waxyaalaha ka jiraanoo malaha lagugu xumaynayo qofku waa inuusan tegin nebigo xaaskiisa la taagan calayhi salaatu wasalaam gabar safiya la dhihi jiray ayaa laba nin soo mareenoo saxaabada markaasay arkeen nebiga iyo gabar la socda xaas iyaguna garan mayaan inay xaaskiisi tahay say socodkiibay waa dheereeyeenoo jaant socodkiiba hoosta ka xadeen tilaabadiiba dheereeyeen waryaa nebigu ina arag macnaha markaasaa nebigu wuxuu yidhi calaa rislikuma war tartiibtiina iskaga socda gabadhaani ma weydnaan garanayn waa innahaa safiya gabadhaani waa safiyo safiyana waa yaqaanin saxaabadu waa xaaskaygii weeyaan bes hadhowtii malaha intii la dhihi laha nebigu gabar buu la socday iyo waxaasi inaa is ilaalisi baa la rabaa warwaad shiikhii maanta waxaasuu la socdaa iyo waxaas haddii dadka ka soo horbaxdid waa hooyaday dhig gabadhaan walaashay hadday tahay xaaskii wax la mida hadhow yaan la dhihin macnaha waxaadaa is ilaalinaya hadhow yaan la dhihin dad bu iska raacraacaa iyo waka waa inaa is ilaalisid weeyaan dadkana qalbigooda ah ilaalisid u sheeg waman waqaca qofkii ku dhaca fi shubahaati shubhooyinka oo wuu sameeyaa waqaca qofkaasi wuxuu ku dhacay fi lxaraami ma ujeeddaa shubahaad qofkii ku dhacay xaaraan buu ku dhaca waaba ku dhacayoo waa xaqiiqa ama inuu ku dhacaba u dhowaaday marka waa khatar macnaha waxa weeye shubahaadkan qofku sow u leeyaha waxaana dee yaa sheegay iyo yaa caddeeyey iyo u samaynayo u samaynaya marka dambe xaaraantii weynayd buu ku dhacaya iska ilaaliyo wey ilaa xaaraantii kaga dhaco shubahaadka dhex maraya macnaha sii samaynaya waxaa la yidhi asakiira tajuru lkabiira dembiga yar waxay kuu jiidaa dembiga weyn dembiyada yaryar sida qofku u samaynayo u samaynayo dembiga weyn buu gaadhsiinaya dembiga weynna gaalnimo qofka gaadhsiiyaa marka dambe ilaahay baan ka magan gala waay waa khatar dembiga inay iska ilaalisi baa la rabaa waxaa la yidhi ninkii la dhihi jiray hishaam waxaan la socday buu yidhi nin la dhihi jiray alcalaa markaasuu dhoobada iska ilaaliya markaasaa qof baasaa dhoobadii gu tuuray sheekh cali sheekh calaa lugtiisii baa dhoobadii markaa ku dhacday way dhex gashay albaabkii markuu gaaray ba wuxuu yidhi hishaamow ma arkaysa wixii ku dhacay wuxuu yidhi haa sidaasaa qofka muslimkaa dembiga iskaga ilaaliya dembiga marka hore sa- sida dhoobada iskaga ilaalinaysa hadda roob sooma diin oo kale cagta uga ilaalinaysa meelaha saas kale qofku dembiga iskaga ila waa inu iskaga ilaaliya macnaha la rabaa qofka muslimkaa fiican hadduu dembiga ku dhacana dee waa dhex muquuranaya sida dhoobada qof ku dhex dhacay oo kale dhex jiray silaali baa lagu leeyahy marka waxa weeyaan waqaca fil xaaraami xaaraan buu ku dhacay ka raaci oo kale weeyaan kii xoolala joogaha ahaa arraaci waxa la yidhaha qofka xoolaha ilaaliya qowsaar iyo waxaa dhahdayb xoolala joogi kaasoo yarcaa ilaalinaya xoolaha xawla alximaa meel seeraah dhinacyadeed nin baa ari la jooga ama xoolo kale meel seeraysan oo xooluhu inay galaan aan loo oggolayn buu xoolihii ku celcelinayaa ku raacaya dhul la xirmeeyey sooma taqaanin aan la oggolayn xooluhu inay galaan dhulkii la xirmeeyey buu macnaha xoolihii ku soofiyey kaasuu ku celcelinaya yuushiku waxaa degdegaya an yartaca fiihi inuu daajiyo xoolahay meesha daaqaan dee xoolihii inay daydkaan inta jiiraan meeshii seeradahayd xirmahayd ay galaan ay dadkii cunaan sida beerahoo kale ilaa xoolihii baa meesha lagu celceliyey dee nin nin meelow seeraysay xoole ka daajiyey soo isku dhicmayaan oo iska celin mayo isciqaab ciqaab baa meesha ka imaanaysa sidaanoo kale weeyaan ilaahay seerahaanuu sameeyey qofkii ku dhex daata dee ciqaab buu mudanayaa wey ha is ilaaliyo alaahoy baraaruga alaada carabiga waxaa loo isticmaalaa tambiih alaa baraaruga dadkiiyow innagii baan iska garanayna adigu hadda hadda carabigaadan garanay alaa alaa ba iskaga kaato waxba agtaada macnaha istiyaadinaysa ma leh laakiin qofka carabiga garanaya alaa markii la yidhaahdo madaxuu kor u qaadayaa baraarug weyn weeye macnaha baraaruga weyn haye maxaa la isku baraarujinayaa alaada waxa ka dambeeya soo socda haa waxa weeye aad ugu dhagraarici weeye alaahay baraaruge wa inna likulli melikin boqor dhammaantiis ximan seera u sugnaaday meel seeraah ayuu leeyahay oo qofkii gala la ciqaabo boqorrada iyo madaxda aan loo soo dhaafin dee nin kastoo hadda dawlad iyo madaxweyne iyo waxasoo meel xiindaab iyo seere iyo madaxtooye cid geli ka dhaysan jirin soomali cidda isagu u fasaxa mooyaane haa madaxda seere iska daa kuwa yaryar oo meelahan joogaaba mid kasta saasoo kale weeye moogta boqor kasta seerow leeyahy alaahoy baraaruge mar labaad waa ina ximallaahi ilaahay seerihiis in loo daato usan ogolayn maxaarimuhu waxyaalaha u xarrimay weeyaan xadiidku waa xadiid weyn waa xadiid cajaa'iba weeye xadiidkaani ilaahay waxyaalaha usan ogolayn inay khalqigu u daataan oo dhex galaan waa macaasida waa wuxuu xarrimay wey qofkii galana ciqaab buu yeelanaya ha isilaaliye wey qofka way alaahoy baraaruga waa mar saddexaad wa inna fil jasadi jirka dhexdiisa waxaa ahaaday mudqatan cad a wa inna mudqatan fi ljasad innada isimkeedaa lagu gadaal mariyey wa inna fi ljasadi jirka dhexdiisa waxaa ahaaday mudqatan cad cad yaroo saaftina hilib yaroo inta la calaliyo la eg idaa salaxad hadday suubanaato cadda ee cadkaa yari oo iimaan iyo cilmi iyo cirfaan iyo cabsi ay ku suubanaato salaxaljasadu jirku waa wanaagsanaanayaa kulluhu dhammaantii cad yar hadduu wanaagsanaado jirka kale oo dhan hoggaamiyay u tahay waa wanaagsanaanaya wa idaa fasadad hadday xumaato munaafaqnimo iyo gaalnimo iyo macnaha waxaas bidcinnimo iyo xumaan fasadaaljasadu jirkaa fasahaadaya kulluhu dhammaantii jirka inta kalena waa xumaanaya cadkaa yar hadduu fiicnaado hoggaamiye weeye jirka kalea ficnaanaya hadday iyadu xumaato jirka kalena waa xumaanaya dembi iyo fujuur iyo cisyaan iyo xumaan baa jirku ka shaqaynaya alaahay baraaruga waa lagu celiya mar kale wa hiya cadkaa yarina alqalbu qalbiga weeyaan waa qalbiga waa qofka bini aadamkaa qalbigiis waa meesha cajaa'ibkaa qalbigu caqliga xaggee qofku kaga jiraa horta caqligu ma maskaxda iyo madaxu ku jiraayo qofkii madaxay wax looga dhufto caqligaa ka tegayo oo dee meeshii caqligaa wax la gaadhsiiyey mise caqligu wuxuu ku jiraa qalbiga waa la ysku hayaa laakiin sida xoogga badan oo muctamadka waa caqligu wuxuu ku jiraa qalbiga oo dee qof waxaa la arkay madaxii inta wax kaga dhaceen markaas isbedelay ee wax kala garan waaye jirkaa wada shaqayn baa ka dhaxaysa a wada shaqayntii iyo sistamkii jirka baa maskaxda taasiirinaya markaasaa qofkii isbedelaya marka caqligu halkaana ku jira war ma waysan qalbi lahayn laa yacqiluuna bihaa soo qur-aanka maahayn qalbi wax ku gartaan garashada halkii ku jidha caqliga a waa qalbiga weeyaan caqligaa ku jiro waxaa dhibtaa iyo waxa dheefta leh caqligaa lagu kala gartaa waay waxaa la yidhi ninkii la dhihi jiray luqmaan waarki hor addoon buu iska ahaayo xabashiyo sayidkiisibaa wuxuu u dhibay neef ariya wuxuu yidhi ridaan soo gowrac waxaad ii keentaa labada xubin oo jidhkeeda ugu fiican neefka arigaa soo gowrac qal labada xubnood oo jidhka jidhkeeda ugu fiican labada wasladood ugu fiican ii keen wuu qalay wuxuu u keenay qalbigii iyo carabka waa dambe baa sayidkii intuu neef kaloo ariga u dhiiba wuxuu yidhi soo gowrac soo qal labada cad oo ugu xun neefka ariga ah ii keen waa soo qalay waa soo gowracay wuxuu u keenay qalbigii iyo carabkiiba misna u keenay labadii hore ku soo celiyey wuxuu yidhi waa maxay isku wax baa ii keentay labadii jeere wuxuu yidhi humaad yabushayni daa daaba labadan cad labada ugu fiican weeye hadday fiicnaadaan iyagu wa aqbasu shayni daa labada ugu xun weeye hadday xumaadaan qofka qalbigiisa iyo carabkiisa hadday fiicnaadaan waa toosan yahi hadday labadaas xumaadaan isagoo dhan waa isla xumaada khalaas marka qalbiga in la wanaajiyo wey qalbiga waxaa la yidhi waxaa lagu wanaajiyaa sagaal shay sagaal shay qalbigaada ku wanaaji kow qiraa'at lqur'aan bitadabbur qur-aanka inaa akhridid adoo tadabburayo aan iska hololobinayn aa kow caloosha inaad cunnada ka yelaysid haddaad maaragtay mar kasta un iska buuxisid fahmadaaba kaa yaraanaysa waxba casharka inaad fahmin baa laga yaaba waxa weeye cunnada inaad iska yelaysid wey cunnada badan ma fiicna caafimaadkana uma fiicna dadka dhintay baa la yidhi hadii la dhihi lahaa war sababta ugu badan aa usoo dhimateen waa maxay waxay dhihi lahaayeen cunno cunno laga dulgeeyey caafimaad darradii ay keentay baan usoo dhiman dacqurun iyo dhibaato cunno cunno laga dulgeeyey tan saddexaad oo qofka qalbiga ku suubin karo waxaa weeye qiyaamu leyl habeenkii inaad kacdid xoogaa cibaadaha la timaadid waa saddex afar waxaa ah ilaahay inaad isku bihinbiisid aroortii marka la addimi rabo maarata xoogaa a hiraabta hore wabil asxaari hum yastakfiruun aroorta hore kuwa istikfaarta wey dadka wanaagsan mogta aroortaa inaad kacdid dee subax kastaba salaada kaa tagto dadaan tukana dee malaha waa la iska jiraya shan mujaalasatu saalixiin dadka wanaagsan inaad la fadhiisatid dee dadka wanaagsan oo dadka ilaahay guryihiisa ku jiro diinta akhrisanayo cibaadaysanaya iyo dadka wanaagsan oo dadkan wanaagsan way ahlulaahiga xiriir la samee lix inaad ka aamusid waxaan dani kuugu jirin toddobo dadka ahlujahliga ah inaad ka dheeraatid qof cilmilaa lala saaxiiba qof jaahil ah oo isna wax kaa qaadanayn waa dhibaato adoo ku dhibaya a waka imaamu shaafici baa yidhi qof nin macnaha jaahila lama doodin ilaa waa iga adkaadaa ilaa waxba garan mayo maantao dhan isagaa tow haysta un in loo mara mooyaane ma ogola wax kale dadka hadda jahliga le markay diinta ka hadlayaan bes iyaga unbaa muftiyaal baa moodaysa iyaga unbaa khasab waa iska khasbanayaan kabana ma yaqaanin kitaabkan meel kama kicin karaan qof cilmi lena wuxuu yidhi weliga lama munaadaroonoo lama doodin ilaa anigaa macnaa ka xujo hela qof kastoo cilmi leh waa ii hoggaansamaa waa masalada waa ka helaa laakiin jaahil bes wax dhaqaajin kara ma leh jaahil misna caqiidada ka xumaatay ila wax ka liita ma leh siddeed inaan dadka arrimahooda iyo wax laga sheeg sheegin oo la dhex gelin sagaal tan ugu dambaysa xalaasha in la cuno weeyaan weliba tanaa ugu daran baa la yidhi sagaalkooda tanaa ugu daran xalaal quudaad ma maqli jirin xalaal quudaad waa inay noqotay qofka xalaasha quuta qalbigiisaa nuura waa wanaagsanaadaa xubnihiisaa cibaado la yimaada waka waa khatar xaaraanta la cuno oo dee qofka xaaraanta cuno waxba laga aqbali mayaa laleeyahay innamaa yataqabbalullahu min almuttaqiin ilaahay wuxuu wax ka aqbalaa kuwa isaga ka cabsada soo maa iska xaaraantaa la iska ilaasho afartan beri oo waxba laga aqbalayn baa lagu leeyahy qofka xaaraanta isticmaalay midda kale haddaa xaaraanta cuno qofku ku cayilo oo laawahaa cuntid waxaa weeye qaar dhiig buu noqonayaa qaar hilib baa laga samaynayaa waxaa lagu leeyahay kullu laxmin nabata fi lxaraam hilib kasta oo xaaraan ka dhashay oo jidhka qofka xaaraan gelisay fa naaru awlaa bih naar baa mudan inay cunto naar in hadhow lagu jaro weeye macnaha arrintu waa khatar ogaada arrimahaasoo dhan layska ilaaliy waay waa iskaga soconaynaa dee cilmigu waa badan yahay waa cilmi badan baa kutubta qoraysaaye xadiidkan waxaa la yidhi waa xadiid fawaa'id badan qofkii aad u fiiriya cilmigii oo dhan shareecada ayuuba ka helayaa baa lagu leeyahy waay rawaahu albukhaariyu wa muslimun aa imaam almuxadisiin baa wariyey muxadisiinta labadoodii imaam waay imaam albukhaari imaam bukhaari magaciisu muxuu ahaa yaa garanaya ya a muxamed ibnu moxamed ibnu ismaaciil imaamu bukhaari wa ka muslimna waa garanaysaa can abi ruqayata waxaa laga wariyey ruqaya aabbaheed abi ruqaya waa kunyo tamiim binu aws ahaa addaari ee daari loo nisbeeyey radia allaahu canhu ilahay raalli ha ka noqde abi ruqaya waxaa loogu bixiyey gabadha u dhalay bay ahayd dee cid kalena ma dhalin baa la yidhi gabadhan keliya u dhalay iyadii baa loogu kunyooday ruqaya raada waa la godaa yaadana waa la shadaa ruqaya magacu waa saas ruqaya ruqaya saxaabi jaliila weeyaan saxaabigan sanadkii sagaalaad oo hijrada ayuu islaamay saxaabada fadliga badan buu ka mid ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam raggii ka dhinac dagaalami jiray weeyaan qur-aanka marmar buu hal ragcad ku tukan jiray baa lagu leeyahay saxaabigan marmar waxaa caadadiisa ka mid ahayd baa la yidhi hal aayadoo qur-aan inuu ku celceliyo ku celceliyo habeenkaasoo dhan ilaa waaguu ka baryo ta u macaansado saxaabi sadaqo badan buu ahaa saxaabiga noocaas ah waay qiso dheer oo la yidhaahdo qisatuljasaasa wadajaal arrimaha dajaal ku saabsan iyo daabad cajaa'ib oo la arkay xilligii nebigaoo jasaasa la yidhaahdo xadiid dheer weeyaan oo dhowr cashar noqonaya qisadaas saxaabiga wariyey weeyaanoo soo arkay markii doonta inta la kharaabtay badda muddo iska dhex marayeen waa lagu leeyaha waagii dambe tamiima daari waddan madiina waa ka guuray shaam buu aaday sayid cusmaan intii la dilay ka bacdi halkaas ayuu joogi jiray axaadiid siddeed iyo toban xadiid meelahaas ayaa laga wariyaa saxaabigaas wuxuu yidhi ana nebiya sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yidhi addiinu diinka oo diinulislaamka ah annasiixatu naseexo weeyaan hor diintu waa naseexo haa waa kelimo jaamica hadalladii nebiga kookoobnaayo la siiyey weeyaan calayhi salaatu wasalaam addiinu naseexa macnaha diinta mucdamkeeda weynankeedu waa naseexo alxaju carafa oo kale weeyaan xajku waa caraf carafa iyo wax kaleba xajku waa yahay soo maha meelo kaleo la tago macnaha sidaasoo kale wey diintu waxyaalo badan bay leedahay laakiin arrimaha ugu muhiimsan naseexadaa ka mida waay markaad rabti diinta in lagu dhaqmo oo la qaato oo la barto waa inaad si naseexa u soo bandhigtid aada u sheegtid u sharaxdid ummadda u gaadhsiisid laakiin si cunfiya iyo adayg iyo qallafsanaan yaa haddaada macnaha la timaadid dee dadkii baaba diinta ka sii eryaysaaba sidaa hadda dad badan oo laga yaabo inay isleeyihin diinta fidiya ama sameeya ama wax ka xukuma ay samaynayaan waxaa la rabaa diinta waxa weeye waxa weeyaan udcu ilaa sabiili rabbika bilxikma waalmawcidati alxasana si xikmadaysan ee mawcido wanaagsan baa la rabaa dadka diinta in lagu gaarsiyo haddaa ujeeddadaadu tahay in diinta la qaato lagu dhaqmo la isku xukumo waka dee nabiga markii alayh salatu slam saxaabiga diri wuxuu yidhi marka hore dadka tawxiidka ugu yeer hadday yeelaan salaada u sheeg hadday yeelaan soonka u sheeg hadday yeelaan maya xaj zakada u sheeg waka haddii marka ugu horraysa qolo aa u timaadid gaalaaya dhahday waryaaya tawxiidka la imaada ilaahay rumeeya rasusha salaada tukada zakada bixiya sooma xajiya de waa waxay leeyihin war tiro badana waxa noo sheegtay waa cararayaan marka hore waxaa dhahdaa islaama markay islaamaan tawxiidka waxaa leedahaa waa fiican tihiin marka salaada ku dara marka salaada la qabsadaan sakada u sheeg qaabkaasaa diinta nebiga alayhi salatu salam iyo saxaabadu gaarsiin jireen marka qaab waxaa jira dadka dee qof isagii raba in la saxo haddou isagu damco inuu wax saxo dhibaata imaanas usluubka diinta loo maro dadka qaab loogu tarbiyeeyaa jira dadka diinta inay wax u wacdiyaan u xukumaan u gaarsiiyaan u jeclaysiiyaan waka dacwadu nidaam bay leedahay nidaamkiibaa macnaha nidaamkiibaa dadka in badan si ka ah addiinu naseexa qulnaa waxaan nidhi liman yay u tahay yaa rasuula allah qaala nebigu wuxuu yidhi lilaahi ilaahay baa diintu naseexa u tahy oo diintu seeba ilaahay naseexa ugu tahy waa la rumaynaya shirkigaa laga fogaanaya ilaahay camalkaa loo qallisaya waa la adeecaya waka lilaahi ilaahay bay diintu naseexa u tahy addiinu naseexa lilaah walikitaabihim yaa kitaabkiisana diintu naseexay u tahy waa qur-aanka kariimka waa la rumaynayaa waa lagu camal falayaa kitaabka waa la ikraamayaa waa la weynaynayaa xataa kitaabka qur-aanka lama ogola inaad xaggiisa lugta u taagtid waxaa weeye waxay noqonaysaa xaqirid iyo yasid kitaabka qur-aanka dad baaba hadda laga ya inay dhulka dhigaan ama qur-aan qur-aanka hadda qur-aanka jaamaca keliya moodi warqado qur-aan ku qoran yahay haddaa jeebkay kugu jiraan suuliga iyo lama geli kadhid haa meel qashinka ma qashin ama liidato ma dhigi kadhid waayo meel kora baa qiraanka la rabaa inaad kursi iyo miisi waka walirasuulihi rasuulkiisana diintu naseexa u tahy rasuulku waa sayidkeenna maxameda calayhi salaatu wasalaam waa la rumaynayaa sunnadiisaa la noolaynayaa xayan wa meyd intau noolaa iyo nebigu intau dhintay kabacdi waka a walia'immati lmuslimiina muslimiinta madaxdoodana diintu waxay u tahay naseexo waxa weeyaan seebay ugu tahy waxaa muslimiinta waa madaxdooda waa la taageerayaa waxay halmaamaan baa la xusuusinayaa madaxda waa loo duceeyaa haddii nin kastoo madaxa la habaaro dee maxaa faa'iido noqonaysa waan ka sii darayaa isaguna ila habaar baa ku socdee haye sakadaa loo dhiibayaa madaxda waka qaabkaasi naseexo ku tahy culimmada qaar ba waxay dhaheen madaxda islaamku waxa weeyaan waaba culimmada culimmada waa in la ixtiraamo xukunka ay sheegaan la qaato ammaantooda la fidiyo malaha loo wanaajiyo waka sideedaba laba madaxdu waa labo madaxda oo xagga dawliga haysata iyo madaxda oo culimmada ah labadaa hadday dadku ixtiraamaan oo weyneeyaan oo iyaguna wanaagsanaadaan iyaguna waa dawladdu iyo dadka kala dambayn baa la helaya wa caamatihim muslimiinta shacab weynahoodana intooda soo hadhayna diintu naseexay u tahy caama waxaa looga jeedaa kuwaan madaxda ahayn culimmada ahayn waka oo maxay shacab weynaha see bay diintu naseexa ugu tahy dee shacabka waxaa lagu hanuuninayaa masaalixdooda horumarkooda mustaqbal wanaagsan u naseexayntooda hanuunintooda u kaalmayntooda wixii dan ugu jidho oo loo sameeyo wixii dhibaato ay laga difaaco waka xadiidku waa xadiid weyn markaa marka qof u naseexaynaysid waxaa la rabaa hoos baa loogu naseexeeya imaamu shaafici wuxuu yidhi qofkii walaalka u naseexeeyo wacdiya si hoose oo sir ah waa u naseexeey waana qurxi qofkii si daahiroo muuqato dadkao dhan maqlayaan ugu naseexeeyana oo yidhahdo hebelo hadda waxaasaa samaysa waxaasan kugu arkay waxaa iska daa intaanoo maqlaysa wuxuu yidhi faqad fadaxo waa fadeexadeeye kaas waxba uma naseexayn taa naseexa ma qofka markaa rabti inuu hagaagsanaado hoos ugu sheeg saasaa lagaaga doonaya waay nin labaa waxaa la yidhi wuxuu wacdiyey nin la dhihi jira maamuun oo dawladda haysan jiray markuu wacdiyeyba marka ku adkeeyey wacdigii markaasaa maamuunku wuxuu yidhi laa dawladda waagii hore dawladda ragga qaban jiray diinta waa aqoon jireen mogta wuxuu yidhi khayru minka ba yidhi nin cid kaa khayr badan baa wacada wuxuu wacdiyey man huwa sharu mini cid aniga iga shar badan hadalkanu kuma adkayn cid aniga iga shar badan baa waxaa wacdiyey cid adiga kaa khayr badan hadalkana kumay adkayn waa maxay nabiyullaahi muuse iyo haaruun waxay u tageen fircoon markaasaa lagu yidhi faquulaa lahu qawlan layinan hadal dabacsan tartiiba u dhahbaa layidhi fircoon oo ilahnimo sheeganaya marka fircoon aniga waa iga shar badnaa bu yidhi cidda wacdinaysan laba nebi bay ahaayeen haaruun iyo muuse adiga waa kaa ficnaaya hadalka maxay igu adkaynaysaa bu yidhi madaxweyne xoogaa yaqaan bu ahaa ilaa madaxweyne xoogaa yaqaan diinta mid aan kaba garanayn xoogaa waa ka afinshaarsan mogta diintu moogta waa cajaa'ib oo waa qofka yaqaana si kastoo waxsi uga yihiin waa ka duwan yahay qof aan waxba garanayn marka sidaas ku yidhi qiso kaleaan kuu sheegaya arrimahan o dhan waxaan u sheegayaa qaabka usluubka diinta dadka aa rabtid inaa ugu sharaxdid waxaa la yidhi xasan iyo xusein soo garan maysaan ilmo sayid cali baa waxay arkeen nin odayo weesaysanaya una weesaysanaya qaab khaldan markaasu waxay ku dhaheen warinakeen odayga u naseexayn weesada barne waa u yimaadeen xasan iyo xuseen mid baa wuxuu yidhi marka yaa sheekh sheekhow waa sheekhnimadu maaha sheekhnimadii cilmiga ahayd waa ninka weyn weeyaan a waxaan rabnaa bay dhaheen inaan weesaysanno hortaada ku weesaysanno balna fiiri ninka iyaga weesada hagaajinaya iyo kan xun saa noo kala sheeg weesadii baan rabnaa inaad noo kala saxdid adaa khaldan ma dhihin iyagaa raba inay ku hor weesaystaan waa u yimaadeen waa ku hor weesaysteen markay weesadii ka baxeen oo si fiican u weesaysteen sidiisii mari mayaan moogta sidii khaldanayd isagu waa weesaysan jiray si fiican bay u weesaysteen say rabeen inay baraana markaase wuxuu yidhi wallaahi anigaanba weesada aqoon bu yidhi idinkaaba hagaagsan labadiinnuba saa weesaysateen tiinaa fiican bu yidhi anigaa iga khaldanta bes lama canaanan lama nin weyn aad tiri waxba weesana garan mayse a anaa kutubta akhrisa iyo safiinaha iyo kutubta sidaan kuma qorna haddaad dhahdid iyo minhaajka iyo waxau leeyahay waran weligaysaana arki jiray marma tartiib ugu sheeg a qaab waka saasaa dadka diinta loo gaarsiin jira ka soco marka xadiidkaana waxaa wariyey rawaahu muslimun imaamu muslim ayaa wariyey axaadiida waaweyn ba xadiidkan ku jira waay can ibni cumar waxaa laga wariyey radia allaahu canhuma anna rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala nebigu wuxuu yidhi umirtu waxaa lay amray an uqaatila annaasa dadka inaan la dagaalamo xataa yashhaduu ilaa ay ka qiraan an laa ilaaha ila allahu ilaahay maa ilaah kale inuusan ahaanin an laa ilaaha ila allah ilaahay maa ilaah kale inuusan ahaanin wa anna muxameda nabiyullaahi muxamedna rasuulullaahi rasuulka ilaahay inuu yahay ilaahay saa ka qiraan dadka saasaa lay amra oo maxay yaa amraya umirtu waxaa la amray macnaa ilaahay baa amray bay ka dhiganta nebiga dee cid kale amar ma siisa ilaahay baa siinaya amarka an laa ilaaha ila allah wa anna muxamada rasuulu اllah wa yuqiimuu iyo ay ka oogaan wa xataa ay yuqiimuu ilaa ay ka oogaana salaata salaada wa yu'tuu ay ka bixiyaan azakaata zakadana ay ka bixiyaan oo ay ka dhiibaan horta tawxiidkii weeye midda hore tan labaadna dee tawxiidka horta waxa weeye hadde waxaa la yidhi laa ilaaha ila allah laada malamadayaayo laa ilaaha ila allah ilaa lix xarako mayaa lamadayaa se waa la gaabinayaa laa ilaaha ila allahu keliya la dhahay kee fadli badan macnaha labaduba waa bannaan tahay waxay leeyihiin culimmadu qola waxay tihi hallamado oo laa ilaaha intuu qofku leeyahay ila allahu ilaahnimada waxyaalaha uluuhiyada baadilkaayoo dhan baa la diidan yahay waxaa ilaahnimada sheeganaya qolana waxay dhaheen maya hala gaabiyo dilaa qofku dhimay intuu laa ilaaha sii leeyahay haddee naftu ka dhacda ilaa naftaadu ma haysatine oo macnihiina de waxa weeye ilaah ma jiro isagoo sii madaya haddii naftu ka dhacdo xaaladdu waa culus ay leeyahay oonse qofku khaatimo xun ku dhimane hala gaabiyo haddiiba ha ka gaadhsiiyo ila laahuda inta tan gaabiyo laa ilaaha ila allaahooda horey ha ka dhaho culimada qaarna saasi leey marka culimo kale waxay dhaheen war maya qofka awal islaam ahaa iyo qofka hadda islaamaya hala kala qaado qofkii awal islaam ahaa hamado qofka hadda isla hadda islaamayana haddiiba diinta soo u soo galo midka ha ka tago ha gaabiyo laa ilaaha ila allah haddiiba ha dhaho kan kalena ha iska mado waxaa la leeyahay dee qofkii laa ilaaha ila allaahu yidhaahda toddobaatan kun naartaaba laga xoreeyaaba a toddobaatan kun tawxiida ma maqli jidheen qofka dhintaya loo akriyo oo maxaa magac loo yaqaanay soomaalida dhexdeeda tawxiidka qoyaa a fidaa la yidhaha soo mahayn a tawxiidkii badnaa la akrinaya weeyaan kaasoo qoraya macnaa kitaabka waa tawxiidkii la akriya weeyaan way soomaalidu waa dadka eludiin ahaayeen oo badanaaba waxyaalahay samaynayeen meeshay ku taaliya kitaab qoraya iyagoo aan garanayn dhaqanka inta dhaqanka fiican ay leeyihiin dad culimaa un bay ka maqleen oo diinta yaqaanay hebel baa saa samayn jira ama hebel baa saa yidhi waxaa hala akriya waxaa la samay bes un bay ka qaadan jireen moogtaa nin sheekoo laga yaabo nin fiican inuu yahay taasi waa tawxiidkii weeyaan ka soco wayuqiimu salaata ay ka ogaan oogid baa la yidhi salaadda waa in la ogo wayutu ay ka bixiyaan azakaad zakada intaas hadday sameeyaan haddaysan samayn waa lala dagaalamaya fa idaa facaluu daalika arrinkaa markay sameeyaan casamuu waa ilaaliyeen minii aniga xaggayga dimaa'ahum dhiigagooda iyo wa amwaalahum xoolahoodaba waa iga ilaaliyeen oo dhiiggoodana la daadin mayo xoolahoodana waxbaan ka tagnay xoolahoodana la ma garanaysaa la qaadan maayo ilaa bixaqiilislaami islaamnimada xaqeeda mooyaane islaamnimada xaqeeda waa maxay dee qof muslima isagoo qof kalou dilay dee waa loo dilaya qisaas haddii meesha la helo isagoo ma garanaysaa reer hore lahaa ayuu zina zina sameey waa la rajminaya waxbau xaday gacantaa la goynaya waxbau macnaha xoolow tilfiyey baabaash waa laga magdhabaya taa waa xaqulislaam baa la yidhahdaa wa xisaabuhum dadka xisaabtooduna calallaahi bay ahaata ilaahay tacaala ilaahay sareey waxay niyadda ku hayaan innagu jeexi mayna qalbigooda muuqaalka guud oo daahirka ah baan ku xukumaynaa inay hagaagsan yihiin haddii xataa qofkao qalbiga ka xun daahirkiisu fiicnaado innaga daahirkiisa baynu qabsanaynaa waxaasuu aaminsan yahay iyo qalbiga waxaa ku haysaa iyo waxaa innaga inooma taal dhihi mayno ya muuqaalka guud waa inuu qofka waa in istiqaamo waa in laga helo toosnaan guud hadda xadiidkan maxaa ka fahanteen marka dadku hadday tawxiidka ku dhawaaqaan salaada ogaan zakada bixiyaan ya nebigu wuxuu yidhi dhiigooda iyo maalkooda waa iga ilaaliya dee ka waran qofkii marka qof el tawxiida oo iimaan leh intaa dilaya oo tukanaya oo sakadii bixinaya oo tawxiidkii ku dhawaaqaya salaaddii tukanaya yaa dee waa fitantan iska socotoo kale hadda iyo dhibaatada haddee qofku haddou dhiiggiisa kaa sii bannaystan haddee kaba sii daranba ama gaalnimo ku sheego ama diinta ka saaro ama wax la mida ama dhaho waa ii bannaantahay dhiigooda waa dembi culus weeye khatara weeyaan gaalnimo layskuma sheego qofkaa ku sheegaysa haddousan hayn aday kugu soo noqonaysa wax ilaahay xarimay haddaa bannaysato dhahda waa ii xalaashahay waa ii xalaal waa lagu gaaloobaya wax ilaahay xarimay qofkii xalaaleeya ama wax ilaahay xallilay qofkii xarima diintuu kaga baxaya khatar weeyaan marka dee waxaan hadda iska dhibaatada de dhacays waa iska fitanun rawaahu lbukhaariyu wa muslimun imaamu bukhaari iyo imaamu muslim ayaa wariyey xadiidkan baan ku daraynaa can abi hurayrata waxaa laga wariyey cabdiraxmaan ibni sakhr radia allaahu canhu ilahay raalliha ka noqday abi hurayra waa garanaysaan dee isaga iyo hooyadiisba waa la iska jecel yahayoo nebigaa u duceeyey calayhi salatu salaam waxaa lagu leeyahay magaciisa iyo magaca aabbihiisii waa la isku khilaafsan yahay ilaa soddon iyo lix qowl baa la iskugu khilaafsan yahay hebel bau ahaa hebel baa la dhahaa hebel ba magaciisa waxaa ugu xoog badan waa magaca halka meesha ku yaalla cabdiraxmaan waa magaciisa sakarna waa magaca aabbihiisa kunyadiisuna waa abi hurayra weeyaan nebigaa u bixiyo kunyadan hurayrada waa bahashan bisadda ah bahashaasuu iskaga cayaari jiray oo wadwadi jirayoo kaasaa loo bixiya lagu leeyahy saxaabada waxaa weeye ugu werin badan ugu axaadiis badan saxaabada buu ka mid yahay shan kun saddex boqol toddobaatan iyo afar xadiis ayaa weriya nebigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam go'a la kala baxa go'ayba saa halkaa u dhigta markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam u duceeyey waxba saa nebigu ku yidhi meeshii wuxuu yidhi nebigu go'a qaado halkaa laabtaa iska saar bes wuxuu yidhi waagaa ka bacdi waxaan maqlay weligay ma halmaamin nebigoo ku sabray saxaabigan saxaabadii masaajidka iska joogto asxaabu sufada ahayd buu isagu madax u ahaa oo muhaajiriinta iyo iska mid ahaayeenoo bes isagoo iska baahanoo gaajaysan buu nebiga cilmiga ka baran jiray calayhi salaatu wasalaam marmar buu gaajo inta la dhaco waa kuwa baadiyaha ka yimid iyo waxay moodi jireen nin waalan oo intay saa lugta ku dhacaanoo madaxa cagta ka saaraan dihi jireen waa ninkaan waa suxdimo qaba waa waalanyi wax kale lama dhicin gaajoo la dhaca a marka waa kaa maanta waa weli waxa weeye qofka cilmi laga dhaxlaa waa iska noli wakaa waa wuxuu waagii nebiga ka bartay hadda caawa ka baranayna inoo sheegaya isagii baa noo akrinaya ya saxaabi cibaado badan buu ahaa qisooyinka ka dhacay waa iska gabagaba waktigaana ku yar lama sheegi karo waa waa tiro badan yihin waay waxaa la yidhi ilaahay wuu u istikfaarsan jiray laba iyo toban kun oo jeer buu maalintii astakfirullah astakfirullah inagu dee wardiba ma akrine qofka haddaa boqol akriyana boqolkii baa laisku haysaa leeyahay a waxa weeyaan laba iyo toban kun oo jeer waana saxaabi saasuu cibaadaysanaya oo dadkaan aan kabanahayn oo dee saxaabo iyo taabiciin iyo meel u dhowna aan soo gaarin uguna qaba jannada in albaabadu iskaga furan yihiin xoogaa wardigan aan akrinayn iyo xoogaa cibaadaha xaaladda sooma cusla laba iyo toban kun see ku tirin jire waxaa la yidhi xarig dheer banto soo qaato oo dhexda ka gungunti jira halkaan gunud halkaan gunud halkaan gunud taasoo ku tirsanaya waagaa dee tusbax iyo lama hayn moogta haddii maalintaa tusbax la heli lahaa ya waxa weeyaan dee xarig meele laga gunguntay saxaabadii hadday sameeyeen dee tusbax wuxuu kaga duwan yahay tusbaxna waa la mid a saxaabada qaar baaba laftimireed wax ku tirsan jiray soo garan maysaan xadiidkaas markay wax akriyaanba xabad laftimireed ama xabad quruura xagga la dhigaya bas tusbaxu waa iska shay wax lagu tirsada weeye cibaada haddaa isticmaashid khayr weeye adilana waa leeyahy waay saxaabiga noocaasa weeyaan xadiidkiisaa u dhaadhacaynaa qaala wuxuu yidhi samiictu rasuulallahi baan maqlay sala allahu alayh wasalam yaquulu xaalu leeyahay nebigu maa shaygii nahaytukum aan idinka nahiyo canhu xaggiisa oo aan idinka reebo fajtanibuuhu waray ka dheeraada wax alaale wixii laydinka reebo guud ahaanba ka dheeraada ha u dhowaanina wamaa shayga amartukum aan idin amro bihi maagaba waxaan idin amrana faatuu kala imaada minhu xaggiisa ma stadactum inta awoodaan inta awoodaan kala imaada fataqullaha ma stadactum horta wixii lagaa reebay mar kasta waa ka tegi kadhaa umana baahnid danna kuguma jidho waa inaad ka tegtid wax ummadda deni ugu jidha ilaahay kama xarimin baa layidhi amaa wixii lagu amray dee wax badanoo lagu amro aadan la imaan karin baa jira intaa ka awoodda kala imow khalaas waay maalan salaaddii tukaan lagu yidhi waa istaagi weyde laakiin maxaa awooddaa inaad fadhiisatid intaa awooddi la imow fadhiga ku tuk fadhigii baa awoodi weyd dhinac u jibs waka intaa awoodid awoodaadan baa lagu xisaabtamayaa meesha faatuu minhu min islam maxaa yeelay fa innamaa halaka waxaa halaagay aladiina kuwii min qablikum idinka hortiin ahaa kahratu masaa'ilihim su'aashooda badnaanteeda su'aal dan la'aana oo aan wax baahiya keenin ayay weydiin jireen ambiyadoodii saasay la halaagsameen nebi ciise u tageen waxay dhaheen hal yastadiicu rabbuka an yunazila calaynaa maa'idata min asamaa ilaahay ma awoodaa cirka inuu hadba nooga soo dejiyo saxamo iska raashin oo iska bisil a ilaahay ma awoodaa cunno inuu iska kaysoo dhex dhigo aan iska cunno xeero iska soo dhacayso buuxda su-aashaasu kale maxaa ilaahay ilaahayba beriya ilaahay ow keen waa loo keena ma rumaynin kuwo kale waxay dhaheen yahuuddii nebi muuse waxay ku dheheen arin allaha jahar ilaahay indhaha noo saar wakaana dheh ha noo muuqdo a su-aala ad adagoo dhib badan iyana waa la halaagay fa akhada muusa caqbali sacii iyo suuratu baqara ka sheekaynaysa a maa hiya maa lawnuhaa waxaas hadba weydiinaya noo sheeg noo sheeg noo sheeg see u lahaayeen waa lagu adkeey waxaa halaagay kasratu masaa'ilihim su-aashooda bad weydiintooda badnaanshaheeda iyo wakhtilaafuhum iyo khilaafidooda calaa ambiyaa'ihim ambiyadooda ay khilaafayeen markii wax loo sheegana nebiyaasha waa khilaafayeen waxaa la yidhi maalinta jumcada cibaadaysa yahuudda say dheheen annagu ma rabna sabti baan rabnaa sabti hadda yahuudda sabti baa u faystaa soo madna arag sabti baan rabnaa bay dheh kaasaa li sabti ma rabtaan haa haye laa tat sabti ha xadgudbinina laa tacduf sabti ha ugaarsanina markaasay sabtidii ugaarsadeen anaa intay soo jeexeen maagadoo u soo galeen kalluunkii ilaa waa la itixaamayaa sabtidii baa malaygu biyaha iska dhex yaacaya maalmihii kalena lama hayo kaasay intay xoogaa kanaal usoo jeexeen oo dhexda ka kala gooyeen bay iska ugaarsadeen axaddii bay cuneen hadha baa la yidhi maxaa ugaarsateen saydh annagu axad baan cunnay ma sabti baanu annagu ugaarsanay a iyagaa kanaalka kusoo xereeyey laakiin sabtida mogta waayo saasoo kaley samayn jireen markaasay khilaafayaan nimanka kirishtanka iyo nasaaradana axadda faysta u ah bes labadii qoloba jumcadii waa ka dhumeen ummadda nebi maxamed baa ilaahay ku hanuuniyey jumcada maalin qorax soo baxda maalinta ugu khayr badanna waa jumcada waay rawaahu waxaa wariyey xadiidka albukhaariyu wa muslimun wallahu subxaana wa tacaala aclam aamiin